isagoo waraysi siinayay idaacadda islaamiga ah ee al andalus ee ku hadasha afka shabaabul mujaahidiin ayuu waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abuunabhaan ka warbixiyey deegaanka tardo ee ay shalay la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waaliga ayaa ugu horeyn ka warbixiyey sida ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ula wareegeen deegaanka tardo iyo ahmiyadda uu ku fadhiyo marka laga eego xagga istaraatiijiyadda ilaahay baan ugu mahad celinaynaa subxaana wa tacaala waa sidaad u sheegtay tardo waxay ku jirtaa gacanta mujaahidiinta waxaa mar labaad kusoo noqotay raayatu tawxiid baa ka taagan waxaana ku sugan mujaahidiinta xaq udirirka ah tardo waa meel muhim ah waxay ku taallaa bariga wilaayada islaamiga hiiraan qaybta koofureed bay tarda ku taallaa tarda waxay xidhiirisaa wadada dheer oo marto ka imaado gobolka shabeellada dhexe oo khaasatan soo marto ceelbaraf wadada soo marta oo u socota beledweyne ilaa gobolada dhexe aado ayay bartankeeda ku taallaa waa magaalo muhim ah waa deegaan muhim ah waa meel ceelbiyood uu ku yeelo riig ah tarda marka waa dhul daaqsimeed waxay haysataa aada u weyn oo makhluuq tiro aada u badan ah ayaa ku nool sidoo kale waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ku nuxnuxsaday in deegaanka tardo ay ciidamada dowladda federaalka ugu fadhiyey micno weyn islamarkaana ahayd meesha ugu badan ee ay ka fasahaadin jireen dadka muslimiinta ah ee degan halkaasi tarda marka waxaa ku nool mujtamac aada u tiro badan khaasatan dadka xoolaha dhaqdo dhulka ay ku nool yihiin weeye ee cadowga waxay u lahayd micno weyn waa meesha ugu badan oo cadowgu ay wax ka fasaadinayeen baa la dhihi karaa waa meelaha ay lahaayeen ama ay ku tashanayeen amaad undad iyo wax aad ka kasbataan dhanka kalena mujaahidiinta waxay ugu fadhidaa qiimo weyn waa meel dacwadii laga nashrin karo waa meel yani isu keeno ah markii la fiirsho waxay isu keeno u tahay dhul badan sidaa darteed tardo cadowgana muhim bay u ahayd waana waayeenoo dhabarjab bay ku tahay ilaahayna mujaahidiintu gacanta u geliyey ayagana waxay u tahay hawshii ay wadeen iyo dacwadii iyo risaalada la waday iyo jihaadkii ilaahay subxaana wa tacala xaqiisa lagu difaacayey ayaa waxay u tahay guul usoo hoyatay ugu dambeyntii waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa wareysigiisa kusoo gabagabeeyey fariin uu u diray maleeshiyaadka isagoona hawada u mariyey in ay u toobadkeenaan allah subxaanahu wa tacaala baaqa towbadkeenkahoo aan dirayno waxaan fartoomaynaa amarka alleh subxaanahu wa tacaala oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ummadiisa wuxuu jecel yahay mar walba inay tawaaban yihiin wuuna ku farxaa alla subxaanahu wa tacaala markii addoommadiisa ay toobadkeenaan wixii aan shalayba wadnay maantana aan matalayno waa risaalada nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam annaga waxaan oo dadkan risaalada inay gaarto ilaahayna wada rumeeyaan xumaantana laga soo laabto liannahu nabiga caleyhi salaatu wasalaam da'bigiisii dhaqankiisii bay ahayd in ummadda aan naar loo ogolaan baaqa toobadkeenka marka inaan dirno marna aanan ka daalaynin haddana aan sheegayno mar walbana aan sheegayno waa sidaas ilaahay subxaanahu wa tacaalana dad buu qalbiyadooda ku anfacay annaga waxa aan rabno ama fariinta aan diraya ay tahay dadkaas khaldamay xumaanta ka dhacday inta aan leenna waxaa weeye wardeegaanadiinnii ku soo laabta oo wilaayadiinnii u soo laabta oo cadow ha u garab noqonina marna etoobiya derbigeeda ha noqonina in maanta niman ee danaystayaal ah oo wax danoo idinka leeyihiin aysan jirin inay idin isticmaalaan inaad u noqotaan etoobiya derbi ama xayndaab marna etoobiya xayndaab ha u noqonina khaladku horey baan u sheegna waa dhici karaa biniaadamku waa khaldamaa waxaan rabnaa in laga soo noqdo xumaanta in laga soo noqdo waxa aan rabna waxaa weeye inaan ku wada walaalowno kitaabka allah iyo sunnada nabigeenna calayhi salaatu wasalaam dad tiro badan ayaa yimid dhammaantood wilaayadu waxay ula dhaqantay si aad u qurux badan qiimo badan kuwo kalena hadda dariiqa ayay kusoo jiraan oo way imaanayaan waxa ay naga filayaan na waxa weeye inaan u soo dhowayno si ay walaalnimo ku jirto si jacayl uu ku jiro iyo danqasho maalmo ka hor ayay ahayd markii waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan uu ka warbixinayay dagaalkii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen degmada muqokori ee gobolka hiiraan